فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي
bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacno wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhow xawareesyada oo hadahan oo kale ad kala socotaan idaacadda alfurqaan caawa oo talaadaha barnaamijka waxaan idinkugu soo gudbi doonnaa xaafad lagu furayo masjid weyn oo ka dhacday deegaan ka tirsan walaayadii islaamiga ah ee ba'iyo bakool waxaad maqli doontaan waaliga walaayadii islaamiga ah samadoono iyo qaybaha kala duwan ee bulshada oo codad ka jeediyey gebagabada xafladda dhegaystayaasha alfurqaan ee ku sugan dal iyo dibadba oo fikirkooda ka soo dhiibtay istaarkii ay dhowaan baahisay muwaasad alkataa'ib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaad caawa dhow waxaa ku dhegaysan doontaan qoraaladooda oo la aqrinaya iyo sidoo kale codadka qaar ka mid ah dhegaystayaasha weerar qarax loo adeegsaday oo lagu qaaday markab shidaallo ku sugnaa dekadda magaalada jidda ee waddanka sacuudiga dowladda maraykanka cunaqabateenno horleh ku soo rogtay mas-uuliyiin caan ah oo ka tirsan sirdoonka xukuumadda shiicada iiraan qodobadaas waxaa raaci doona xubintii caafimaadka oo habeen weliba oo talaado ah aad ku dhegaysataan barnaamijyada dhowxa iyo qon iyo ogaal oo u diyaar garooba isagoo fidsan
وإكرامي فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي
waa hagaag ku soo dhowaada barnaamijka oo fidsan waxaan goordhow idiin soo gudbi doonaa xaflad ballaaran oo ka dhacday deegaan ka tirsan walaayadii islaamiga ah ee baayo bakool taasoo lagu furayay masjidka jaamaca balse markaan dhowaan muuqaalkii ay baahisay muwaasada alkataa'ib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa si aadaha ugu faafay baraha internetka iyadoona dadka daawaday tirakoobkii ugu dambeeyey la sameeyey ay toddobaatan kun kor u dhaafeen in badan oo ka mid ah dadkii daawaday filimkan ayaana ka falceliyey dadkii ka falceliyey waxaa ka mid ah dhegaystayaasha alfurqaan oo aaraadooda ugu soo gudbiyey baraha internetka sida facebooka iyo whatsappka qaybta qoraalada waxay ku soo gudbiyeen barta ay alfurqaan ku leedahay facebook waxaa la socday oo qayb ka mid a inoo soo gudbinaya maxamed daahir calisow waxaana xigi doona qaybta codka ee whatsappka filimkii ka soo baxay mu'asasada alkataa'ib ee lagu baahiyey baraha internetka kumanaan ruux ayaa daawatay filimkaasi hadalhayn badan ayuuna dhaliyey oo baraha bulshada ah idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan waxa ay aragti aruurin dhex dhigtay dadka baraha bulshada filimka ka daawaday si gaar ah idaacaddu waxa ay qoraal dhigtay barta facebooka ay ku leedahay qoraalkaasoo ku aadan dadka siday filimka u arkaan waxaana soo aragti dhiibtay dad aad u badan wakhtigana nooma saamaxayo dhammaantood inaan soo gudbinno laakiin qaybo ka mid ah ayaan soo qaadan doonnaa abyaa binti cabdi waxa ay leedahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waan idiin salaamay bahda alfurqaan haddaan aragtideeda ka dhiibto aad iyo aad ayaan ugu farxay filimka maadaama gaalada u yahay jab aad u weyn waxaan mahad u dirayaa walaalaha mujaahidiinta meel walba oo ay joogaan guulaysta islaamka ayaa u tihiin madax ilaahay ha idin xifdiyo ayay leedahay gabadhaasi umu mujaahid waxa ay tidhi aad ayaan ugu farxay waxaan u arkaa inuu ku yahay gaalada iyo gaaloraacyada jab weyn mujaahidiintana uu u yahay guul u soo hoyatay allahu akbar allahu akbar allahu akbar walilahi alxamd daahir guuleed waxa uu yidhi waxaan u arkaa arrin wanaagsan oo horay loo qaaday xagga warbaahinta xarakada iyo jihaadka geeska afrika oo sii kobcay raggaa naftooda alla ka iibsaday allaha ka aqbalo shahaadada caashe cabdulaahi waxa ay tidhi maa sha allah waa rag diiday dulli inay ku noolaadaan allaha ka aqbalo shahaadadooda ragga ka run sheegay balantii ay la galeen allah iyo rasuulkiisa sala allahu calayhi wasalam roodo ina bashiir waxa ay tihi assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bahda alfurqaan waan idiin salaamay haddaan u soo dhaadhaco aragtidayda allahu akbar allahu akbar allahu akbar walilah alxamd filimka alkataa'ib baahisay wallaahi aad baan uga helay weerarkii ka dhacay riverside bartamaha dalka kenya labada kun sagaal iyo tobanka nasaarada kenya waxay ku noqotay nabar aan ka bogsanayn waxay bannaan ka soo dhigtay taagdarada sirdoonkooda insha allah ciribta dambe mujaahidiinta ayaa iska leh abubakar sidiiq waxauu yidhi waan idiin salaamay walaalaha radio alfurqaan marka hore allah ayaa mahadda iska leh marka xigta waxaa mahadda iska leh cid walba oo allah dartii diinta ku faafisa kuna difaacda haddaan fikirkay ka dhiibto filimkan waxaan u arkaa guul aad u weyn waxaan ku bogaadinayaa dhalinyarteena inay kufaarta iyo dabadhiifyadooda ay halgan weyn la galaan filimkana waa baraarujin iyo mid nabar ku ah kufaarta kusoo duushay dalkeena iyo diinta maslax cali waxa uu yidhi waxaan u arkaa guul iyo horumar ay gaareen muslimiinta ku dhaqan galbeedka afrika waxaana muuqata guusha ay gaareen halgamaayaasha geeska afrika waxaan leeyahay wada halganka axmed nuur waxa uu yidhi maa sha allah haddaan fikirkay ka dhiibto filimka ugu dambeeyey al-shabaab waxa ay ahayd fariin adag oo loo diray kenya waxayna tusinaysaa hal adayga halgamayaasha al-shabaab magacaygu waa cabdiqani ciise haddii aan aragtideeda ka dhiibto filimkaasi waxaan u arkaa inuu ahaa wax soo saar qiimo badan oo ay mar kale ku farayareysteen iclaamka mujaahidiinta waxaana yaab leh in kaamarada qayb ka ahayd sagootinta walaalaha ilaa ay ka gaadheen goobtii ay u socdeen waana farxad sare in muuqaal halkaas laga soo duubay lasoo bandhigo umujaleybiib waxa ay tidhi marka hore walaalaha alfurqaan aad baad u mahadsantihiin jazaaka allahu khayr intaa kadib haddaan fikirkay ka dhiibto filimka waxa uu ahaa mid bannaanka soo dhigay kashifaynah tabardarada dowladda kaafirada ee kenya waxaana uu ahaa mid si weyn ay ugu farxeen dhammaan muslimiinta caalamka kana cariisiyey dhammaan gaalada kuna abuuray walwal iyo walbahaar khaalid darwiish waxa uu yidhi asalaamu calaykum waxaan u arkaa filimka cusub awoodda weerar ee shabaal-mujaahidiin ay ku leedahay nairobi inay aad u sarayso sirdoonnada gaaladana ay ku khasaareen shaqadoodii sirdoonnimo maadaama gudaha nairobi fiidiyow ay isaga soo duubayaan rag ka tirsan xarakatu shabaabulmujaahidiin ayagoo hubaysan wax cabsi ahna aysan ka muuqan cabdicasiis maxamed ciise waxa uu yidhi si aad ah iyo aad ayaan ugu farxay weerarkaas raggii geysta shuhaadadooda allah ka aqbalo kuwii fariintooda soo gudbiyeyna allaha dhowro sharaftoodana allaha kordhiyo waxaa hubaal ah buu leeyahay weerada nuucan iyo tabintooda aad iyo aad ayay u xanuujinayaan gaalada iyo munaafiqiinta libaaxan islaamka nina ugu qoranta waxa uu yidhi maa sha allah walaalaha ikhwada maktabka cilaamka ee xarakada salaan diiran iga gaarsiiya sida tayada leh oo ay noo soo gaarsiiyeen isdaarka ka hadlaya nolosha muwaxidiinta isdaarka ay soo saartay alkataa'ib inaba caadi ma ahayn waxaana ka muuqatay buu leeyahay isjacayl u dhexeeya mujaahidiinta fadaaka abi wa umi qofay ugu qoranta waxa uu yidhi assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu waan idin salaamay bahda alfurqaan haddaan u soo dhaadhaco aragtidayda ku aadan isdaarkii koobnaah ee laakiin xambaarsanaa macno weyn ay soo saartay alkataib ee lagu soo bandhigay weerarkii ka dhacay dhismaha riverside ee nairobi kenya horaantii sanadkii tegay ee labada kun iyo sagaal iyo tobanka waxay bannaanka soo dhigtay taag darida sirdoonka ee haysta dowladda aan khibradda dagaal lahayn ee kenya iyo fashilka laamaha ammaanka ee madaxweynta kufriga ee duulaanka gaaleed ku soo qaaday dalka fikirkiis aad buu qofka u dheera waqtigii baayar waa soo koobaya kuwo kale ayaa jiro oo aad u badan laakiin ma soo gudbin karo qofka ugu dambeeya aan soo qaadanayona waa warsame waxa uu leeyahay anigoo ah warsame waxaa iga baxay waxyaabo badan oo kale ah marka hore waxaan u arkaa guul u soo hoyatay mujaahidiinta iyo dhammaan muslimiinta dhanka kale waxa uu xambaarsanaa fariin cad oo dhambaal dhiig leh lagu qoray tan kale wuxuu dhabarjab ku ahaa dowladda kenya qeybaheeda kala duwan gaar ahaan kuwa ammaanka sida booliska iyo sirdoonka wuxuu kaloo dhabarjab ku ahaa buu leeyahay sirdoonka reer galbeedka ee fadhiya dalka kenya sida israa'iil iyo ingiriiska iyo maraykanka intaas ayaan kusoo koobayaa dad aad u badan oo aragti ka soo dhiibtay barta ay idaacadda alfurqaan ku leedahay facebooka dad kale oo iyaguna soo dhiibtay aaraahdooda oo cod ah waxa ay yidhaahdeen awalan md marka hore markaan daawaday wallaahi qalbigayga aad iyo aad ayuu ugu farxay markii isdaarkani aan la soo degay ilaa hadda waan kula ceshtaa mar walba waad u xiiso qabtaa inaad fiirsadid markaad fiiridid isdaaraadka iyo carada igaalada iyo buuqooda iyo qayladooda markaad fiirisad wallahi waad ku farxaysaa waa shan wiil oo mujaahid ah oo afar qof oo kaliya ayaa gudaha u galay iyagoo boqolaala ayaad arkaysaa irida isku ciriirinayaan oo cararkooda iyo qaylada ka yeeraysa oo maca daalika se iyagana ay u faraxsan yihiin oo ilaahayna kulankiisa say ugu faraxsan yihiin wallahi waa iisoo jiidatayoo aada iyo aad ayaan u daawadaa mar walba waan ku ceshtaa farxadoodii iyo reerreentoodii waxaa weye xadiiskii nabiga caleyh isalaatu salaam ayaan xusuustay man axaba liqaa allah axaba allahu liqaa'ah waman kariha liqaa allah kariha allahu liqaa'ah marka ilaahay subxaana wataala la kulankiisii ayay jeclaadeen ilaahayna waxaan leeyahay subxaana watacala ugu baryaynaa la kulankoodii inuu jeclaado ilaahay inuu ka dhigo maca sidiiqiina wasaalixiin washuhadaa waxasuna ulaaika rafiiqa marka waxaan leenahay walaalaha kale mujaahidiinta ilaahay subxaana wataala ayaa maciina ah ku dayda raggaanay oo mar walba gaalada ka cabaadsiinaya oo ka oohinaya argagaxoodii waad aragtaan gaalada maanta afar wiil ayaa gudaha u galay iyagoo boqolaal ah oo laga yaabo hadda xubkooda inay wataan ayaa soo cararaya marka waxaa waaye qofba qofkii kale waxaa ku dayda qudwe ayay inoo yihiin anagana ilaahay subxana watacala gadaashooda inama fadneeyo insha allah iyagana ilaahay ayaan ugu baryeynaa mansiladoodii jannada fii maqcadi sadiqan cinda maliki muqtadir ilaahay inuu ka dhigo insha allah waxaa waaye walaalaha kale waxaan leeyahay isbiruu wasaabiruu waraabituu wattaquu llaha lacalakum tuflixuun sabra oo heegan ahaada oo mar walba cadowga ka xanuujiya oo ka qaylisiiya insha allah walcaaqibatu lilmuttaqiin ciribta dambena waxaa yeelan doona dadka muslimiinta ayaa yeelan doona marka waxaan leenahay walaa tahiinuu walaa taxzanuu wa antum laclowna in kuntum muminiin in yamsaskum qarxun faqad masal qowma qarxun mithlu wa tilka alayaamu nudaawiluhaa marka hadalka ilaahay subxaana wa tacala mar walba aayadaadka qur-aanka ah inay ku dadaburaan oo ay fiiriyaan gaaladani ilaahay wuxuu u ballan qaaday inay jabi doonaan inay hoog iyo khasaare iyo halaag dhan walba ay kala kulmi doonaan ayuu ilaahay ballan qaaday laakiin waa imtixaan imtixaankan wuu dhammaanayaa insha allah waxaan leenahay walaalaha meel kasta iyaga ay joogaan isbiruu wasaabiruu waraabituu qad kaana lakum uswatun kudayshi ku wanaagsan ayay inoo tahay anigana aan ku dayano gadaashoodan ilaahayna ma fidnayo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aniga oo ah dhegeystayaasha idaacadda alfurqaan oo jooga magaalada muqdisho haddii aan aragtideyda aan ka dhibto waxaan dhihi lahaa filimka ay soo saartay mu-asasada warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab kenya maanta filimka marka ay daabatay waxay ka noqotay dhabarjab aada u weyn markii ciidamo mujaahidiin ah oo ay isku dhex diyaarinayaan meelo ka mid ah gudaha magaalada nairobi guri ku yaala iyo qaabka ay u faraxsan yihiin iyo meelaha quruxda badan iyo ay joogaan kenya waxay ku tahay dhabarjab aada iyo u weyn haddaanu nahay muslimiinta soomaaliyeed annagana waxay inoo tahay wax aada iyo aada loogu farxo waxaan bogaadinayaa ummadda soomaaliyeed iyo guud ahaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab inay sii laba jibaaraan weerarka ay ku hayaan kenya mujaahidiintan waxaan u rajeynayaa guul waxaa idin leenahay wajihaadakum mubaarak asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalaha alfurqaan waa mahadsantihiin jasaahu allahu khayr filimkii way soo gaaray waana farxad muslimiinta oo dhan ka dhexaysa laakiin waa mid ani farxad khaasa aniga ii taabatay ilaahay subxaanahu watacaala abaal ha ka mariyo walaalihii cadowgaas gaalada nasaarada kenya xasuuqay naftoodii u biimeeyey halligay iyagoo ku raaligelinaya allah subxaana watacaala dhiigood waxaanu leenahay ilaahay subxaana watacaala sidaad uga farxiseen muslimiinta aada ugu aarteen muslimiinta ee xasuuqeen nasaarada kenya muslimiintana aada uga farxiseen ilaahay subxaanahu watacaala jannatu alfirdowsi alaclaa ilaahay subxaana watacaala idinkugu abaalgudo waxaa farxad la qiyaasi karo ma ahan filinka waxaa ka dhex muuqanaya walaalaha yacni cadowga dhexdiisa mataqaanaay kalsoonida ay ku haystaanna waxaas waxaa la dhihi karaa waa iimaan wallaahi uma wallaahi waa iimaan sababtaa nimankan isma dhihaysan xataa nimankana maanta ilaahay subxaana watacaala aakharo u socdo ilaahay subxaana watacaala la kulmaayo u socdo xaggiisa mataqaanaa hal xaboo cabsigo ku jirta malaha waa wax aada iyo aada loogu farxo asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu walaalayaal haddii aan ka dhiibto fakarkayga filimkii nairobi kenya walaaluhu ay ka sameeyeen walaalayaal arintaas waa arin loo baahnaa waana arin markastaba hadda walaaluhu mid ay u taagan yihiin ah waana midda aan dooneyno in marna aysan gaalo ka joogsan walaaluhuna waxaan leeyahay walaalayaal xaqii baa daahiray oo muuqda daba iska raacan bayna gaalo maanta rabtaa korona baabah ka dhigay muslim baa meel kastas uga soo baxayay bay eber noqotay ilaahay baa maxay hayd ciidamadiisa ku sii daayay
waa hagaag dhegaystayaal qaybaha dhexe ee barnaamijka ayaan kusii dhownahay waxaan idiin soo wadnaa oo weli aad dhegaysan doontaan munaasabad ka dhacday deegaan ka tirsan walaayadii islaamiga ah ee baaya bakool taas oo masjid weyn lagu furiyey balse markaan waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu waaweynaa ee caalamka oo ay ka mid yihiin weerar qarax loo adeegsaday oo lagu qaaday markab shidaallo ku sugnaa dekadda magaalada jidda ee waddanka sacuudiga iyo dowladda maraykanka oo cunaqabateenno hor leh ku soo rogtay mas-uuliyiin caan ah oo ka tirsan xukuumadda shiicada iiraan wararkaas waxaa soo jeedinaya maxamed cali aadan هو الكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميتين هو الكون كم فيه من آية waa hagaag markaana waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee caalamka weerar qarax loo adeegsaday oo lala beegsaday markab shidaal oo ay leedahay dowladda ingiriiska ayaa ka dhacay dekedda magaalada jiddah ee waddanka sacuudiga wararka naga soo gaaraya waddanka sacuudiga ayaa waxay sheegayaan in qarax xooggan uu ka dhacay dekedda magaalada jiddah ee waddankaas qaraxa ayaa waxaa lala beegsaday markab nooca shidaalka qaada ah oo laga leeyahay waddanka ingiriiska xilli uu ku soo xirtay dekedda caalamiga ah ee jidda hay-adda ganacsiga badaha ee dalka ingiriiska ayaa shaacisay in qarax uu haleelay markabka b w rayaan oo u rarnaa shirikadda havaniya qaraxaas oo sababay in dab xooggan uu ka kaco gudaha markabka sharikadda havaniya ayaa bayaan ay soo saartay waxay ku xaqiijisay in qarax lagu beegsaday markabkeeda laakiin ma aysan caddeen cidda ka dambaysay waxayna intaasi ku dartay in shaqaalaha markabka oo ka koobnaa laba iyo labaatan badmaax ay ku guulaysteen inay damiyaan dabka iyagoo kaashanaya dabdamiska dekedda waxayna sii raaciyeen mana jirto cid wax ku noqotay qaraxaas laakiin waxay sheegtay in waxyeello dhanka maadiga ahi ay soo gaartay markabka wasiirka tamarta ee maamulka aali sacuud ayaa sheegay in weerarkan uu ahaa mid argagixiso oo ka dhan ah markabka ay leedahay dowladda ingiriiska sidoo kalena ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarka sannadihii lasoo dhaafay maraakiibta shidaalka ee imaanayay dalalka sacuudiga iyo imaaraadka ayaa waxaa lala beegsanayay weeraro kala duwan waxayna weeraradaasi ku eedeeyeen inay ka dambeyso kooxda xuutiyiinta oo taageero milatari ka hesha dowladda shiicada ah ee iiraan dowladda maraykanka ayaa cunuqabatayno ku soo rogtay mas-uuliyiin caan ah oo ka tirsan sirdoonka iiraan cunuqabatayntan ay dowladda maraykanka soo rogtay ayaa waxaa la dul saaray maxamed baasri iyo axmed khazaa'i oo ka tirsan sirdoonka dowladda shiicada ah ee iiraan cunuqabatayntan ayaa ku soo aadaysa ka gadaal markii iiraan ay afduubatay sargaal ka tirsanaa hay-adda sirdoonka maraykanka ee f b i-da waxaana la sheegay in sargaalkaasi uu ku geeriyooday xabsigii uu ku xirnaa wararkii ugu dambeeyey ee caalamkana intaas ayay ku egyihiin
waa tahay weli barnaamijka dhow waxaa wareysiyada ayaad dhegaysanaysaan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ayuuna idinkaga imaanayaa waxaan idiin soo wadnaa oo qeybaha dambe ee barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan xubinteen iyo caafimaadka oo caawa aynu ku soo qaadan doonno midhaha xabad sawdada balse markaan munaasabad si hersare loo soo agaasimayo oo lagu furayey masjidka jaamac ee laga hirgeliyey deegaanka raamacadey ee wilaayadii islaamiga ah ee baayo bakool ayaa ka dhacday gudaha deegaankaas mas-uuliyiin culimo samadoonno iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa ka qayb galay xafladda furitaanka masjidka kaas oo loogu magacdaray masjidu taqwa ugu horeyn mid ka mid a guddiga masjidka ayaa halkaas ka hadlay wuxuuna ka warbixinayaa maraaxiishii kala duwaneed ee uu soo maray dhismaha masjidka intii uu socday
walaalayaal masaajidkan xaalshay haddii aanu ku warramo taqriiban masaajidkan may socday muddo lama sana ah oo maalamo ku dhiman yihiin iyo daraari masaajidka markii la bilaabay ma laisla haayn masaajidka noocaan ah la dhisi karo ma laisla haayn xataa dad areema jaran oo xilligaas masjidka noocaan ah haddiisan bilaawtan guddidiin shaltaba doontan oo isan oo dhammaantin a masaajidka ma dhammaayasaan laakiin alxamdulilaah tiyadaha ita ilaahay noo badbaadiyey guddidiyaadoo isjeelle dadkii masaajidka hantida ka darsaday iyo macalguddidii oo isjeelin yaa masaajidka nin dhammaaday walow masjidka hadda sida isiin baaraga haytan walna isku kudhadhamanyiin masaajidka meel bannaan ayaa ka yaalla derbamalaa sida oo manaaro oo kale malaa jirinjiradaas lakafuula barooga malaa laakiin alxamdulilah markiinu fiirini bulshadii iyo baahida masaajidkii aan gabto may go'aansanay inay masaajidka bulshadii liinfuru wabacda masaajidka oo furun inanta dhammaan la dhammaystiro go'aankaas yaa deerni marka baaraka allaahu fiikum yaasiin laha ana ajiibowka isan hana ajiibteen eeddi eeda bacdallaahi yaasiinka maxadiyan wilaayada iyo dadka madaxda oo meelo ku kooy oo malaagyada iyo dhammaan dadkoonu martagaadne oo martagaadkoona hana ajiibeen maylana baaraka allaahu fiikum wajazaakum allaahu khayran runtii sidoo kale waa lan baahanye runtii xaqiiqatan masaajidada noocaan ah deegaamada malka goron wal haddinayn bilaawday maana mal islahaayeen masaajidka noocun ah dad hanti lahoo oo dibadoolin jaro iyo carabiyaad isaasay lislahaayeen maahena dadkan deegaanka wal iska dareen hadda noocun laka sameey karo mal islahaayeen waxyaabaha lagu faa'iiday may kuma daha marka dadka haddiiyo garabka isqoobsadaan inay wal qobsada koraan ayaa muuqata marka ikhwaanay marka tan layma ah walbadana bulshada yaa gobodo korta wadooyinka yaa dhisa korta isbitaal yaa dhisa korta goobo waxbarashe iyaa dhisa korta marka insha allaahu tanna tusaalaha siignaga toy horta dhagaalaha ka bahi masaajidkun taqriiban lacag lama boqolo kun oo doolar ah ka bati masaajidkun oo intiya badanna deegaanka ku koytay walow deegaamo kale walyar kuu kooyagii jiraan intaasna may buu ahaa deegaankeenku koyti ilaahay ha barakaayo marka dadka hantidii obiyeen ilaahay bedelsheena ha siiyo waana helaayan insha allah waayo ilaahay subxaanahu watacaala kan usleeyu wamaa akhlaftum min shay wamaa anfaqtum min shayin fahuwa yukhlifu bedelshay ilaahay hesheena haddaba mal helaw masaajidka intaas hante oo ka baxeen ana hanta beelilan adhaw mal helaw waayo ilaahay subxaanahu watacaala baa sheegay in isbedelshay sheenaw marka tan kale guddidii masaajidkan muddidaas oo lamada sano taqriiban awaddi oo lacagna inka gaadadaana may la ogaayad qofkoobas shaqagooda inay badiil isu gaadado dadkaas iyo oo howlasho gaar ina haysadaan yaa may gobodaayeena masaajidku hoolisna iya haysadeen waana alxamdulilah walka guulaysidii marka baaraka allahu fiikum maysiin lahaa masaajidkii eraga haytan geek haddii aad gudaashayka jartu maysa raasee talo waada maysa erogta geek haddii ayaa nimankoo masaa'ilkun oo ka jaraan ayaa anantanka kooyay markaasa ma erey nimi uu samay geek maysa erogta may ereen unu geek dubay erogno dubay waana markii aad fiirido oo aad banaanka ambana oo inti roogto miingmaleeso haddi meela aad roogto raamacadaybaad marka baaraka allahu fiikum maysin lahaa walaalayaal mayaragaasana walaagiisan juhda iyo hantaa biidan aaaartiya tansangara haysanoo muugutow ilaahay dunuubtiinna ha dhaafo dhammaan intii walka darsati bilaan ii megel iyo muslimiinta meel biyo roogan maylana ilaahay dembisho ha dhaafo ilaahay xoolashoonahiin barakeeyo intaasana ka gebagabaaye wajazaakum allahu khayran wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh suldaan cabduqaadir sheekh cabdicasiis daadiy oo ka mid ah golaha nuqabada walaayada islaamiga ah heeba iyo bokool ayaa halkaas kelimad muhiim ah ka jeediyey
alxamdu lilaah alliya mahadle tabaaraka wa tacaala hanu waafajiyey xafladdaas qiimaha leh oo xaflad oo runtii xafladihii la dhakaay taanka qaalsan ini atabana taawayaw mayweeli xafladaha yoobi shishaleyin xafladun geegu waa iftitaax oo beed oo min buyuut illaahi tabaaraka wa tacaala ku mid ah laku furo waayo may jaray madihora ama mardhaxdaase iyo may daawaday oo waaba aragay kaniisad oo yacni laku furow hergeysa ilaan masaajidkii didyay may bugaa kaniisada kaniisadaasoo maaragay xafladii laha ku qiibgeliyey dad badan kolbalankii daawad iyo daawadi masaajidkan sidiisba waxyaabaha la dagaalamow may kumid aha kaniisada yacnii cadowga hata dalka haysada may ini sarmaryan fadaayana kanaa istiyo waagii hora baydhow masaajidka hooba la dhisa kaniisadan walbaa dhakaynay haddaba maykayaale masaajidko asaljay kaniisadiyo kuwalano la dudumiye dadka barsheegi mada sheegaan meerhaana masaajidkii kaniisada haada jari magaalooyinka xamar hoobaada seeto masaajidka hooba la dhisa haddana kaniisaday lakabaal dhisaay tiyeedahay ti ilaahay ba zuuliye tabaaraka wa tacaala dadka oo hadda cusubnoo yaryar weliba deeduumnoo sii yar ah ma aragneeb wal kaniisad la era waa ilaahay fadishay tabaaraka wa tacaala markun ilaahay may baaqaweelay dhisidii masaajidii masaajidyadii weli wal dhisahay kaniisadoogin wal burburi wal diidi gaalada mayba ku mid ahaa masaajidada sagoone in la dagaalamaaya masaajidada nairobi qaar ku mid ah kenyaataga dad badan oo antimeele angali kutubadii iyo mukharibaad badan injaysidii wal hele masaajidada muqdisho saasoo kale xaafadda calakamiin oo kale masaajid wiinoo meelikayaala mayba masaajidka dhatiisna ka haareen musxafka intihadhaadeenna haarka ka tartareen madaasku bacda ambarfayarka sameecadda yamayn adeegsadeenna muyuusika iyo heesas tii bacdilah la dagaalamay ilaahay fadlishay rooranhayd etoobiyaankii madi hore qaybtii hore bahaasihay hadda marka may eed eed qiiman aha masaajidka dhisowshay dhisowka masaajidka adiladiis iyo culimmadii ilaahay ku hadleen tabaaraka wa tacaala masaajidka maylan dhiibidooda mu'adin imaam iyo dad maamulow maamulka masaajidka masaajidada badana may dhiblanka qabe ee in oo dadka gacanta ka haaya beedkan horta beed alle waayo maadaama beed alle ay dad goone ama leh wa ana almasaajida lilaah wal sheegay may la faday dadka masaajidka gacanta ka haaya inayna dardaaran sii dardaarankaas may ku mid ahaa dad sunahaysadaa mararka qaar may ilaanan aragaanayeedo lalay kaha masaajidka wal hiray moodo waman adlamu miman manaca masaajid allah an yudkara fiiha smuhu wasacaa fii kharaabiha wasacaa fii kharaabiha tafsiir sheeh imaamu qurdubi tafsiir sheey may ku dayaase wasacaa fii kharaabiha usoo tafsiiryow may ku mid aha leeya masaajidada in albaabadayo li hiro isku markiiba la oodo arrintiyeeda marka waa inaynu ka baraarugno gabagabadii waaliga walaayadii islaamiga ah ee baaye bakool sheekh cabdulaahi macalin geedow ayaa bogaadiyey isutashiga ay sameeyeen dadka deegaanka ay ku dhisteen masjidka isagoona dardaaran halkaas ka jeediyey بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا الله سبحانه وتعالى يا مهنغانا ضد مسلمين أن يوالي ثم hanu waafajiyey masjidkaas qiimaha badan oo ilaahay qiimadan waali ilaahay hanu waafajiyey aan kama hadnagaana masjidka reer raamcadey masjid soo jaamacaga ee wankuwiin magaajaynama ila reelaaray masjid taqwa ilaahay baan kama hadnagaana marka xafladdii masjidkaas marka protaanshahaytayniun ilaahay hanu waafajiye alxamdu lilah uma alxamdu lilah yeelana sida hore layn sheegi raggi guddiga ahoo runtii marka may waa juhdi badan geliyey dadka muslimiinta dhisdeen masjidka laakiin dadkii sababanagdii bacdallahi subxaana wa tacaala oo arrimoogasayta u caamkeen istaagi ee raggi guddiga ahaayeen marka mayba sheegeen sida haddu dheegaanay kuleynay masjidka dhismadiis muddo lama sanadku dhawaada iyo sooti qarashka galayno sun koli lama boqol kun oo dollar eeyi taqriiban marka markii aad fiirida waktiguusu socday iyo hantada marka masjidka galay marka juudi in yaraa ina gali macnaha marka ilaahay ba subxaana wa tacaala ka mahadsan ini marka geegga oo taariikhda bille afaraad ee muslimiinta ama islaamka labaatii kow ee tukun afar boqol afartan iyo lamo jumuucdaas martida ahoo fara badan deegaamada kashalkoyti masjidkaas marka furudow furowsha reer deegaankaas raamcadda ay furadeen inay hadlhaardiraan marka walwiinganingata ilaahay baa ka mahadsan subxaana wa tacaala marka iyadan aan ka faraxsanna mayba markhaati ka enaa marka reer deegaanka inay masjid wiin iyo dhiseen furadeen marka ilaahayna subxaana wa tacaala markhaati geeya odhanhee ilaahay hana waafaji subxaana wa tacaala marka reer raamaday masjidka sida culimmadaba kolley ka hadalay maraafiiqda oo caamka eh oo ilaahay subxaana wa tacaala ama boqooyinka ama amaakinta marka ilaahay subxaana wa tacaala aan kajeeliyna kamid ata buyuutullaahina laka magacaaway iyo kamid ayi oo islaamkana marka sharaf gooni ee anwaali marka saasaytow daraadiye meeli hagaajideena dhisteena maasha allah runtii wal marka mayu ahaa laka kiirado dadki rogoon ka faa'iidaysadaayaan marka dadka inhaysana insha allahu tacaala in ilaahay subxana wa tacaala hasii walana saas daraadiyahe marka dadkii marka meele masjidkaasaytow ka dhisay ee marka ha camiro waayo ilaahay subxaana wa tacaala digrishay ka camiro waayo salaad ka camiro waayo marka meelowm yaa la tukadaa ee masjidka aadan sheeday dheegow nagda hoogaa nasiib darri nagdaas marka marka taas in ilan weelm insha allahu tacaala ee arran lahayni qodobka kale marka markii dibananka nagada masjidka shacaa'irka ilaahay subxaana wa tacaala oo ugu weyn ya ka mid ay masaajida guud ahaan marka ini marka la weyneeyona de dalika waman yucadim shacaa'ir allahi fainaha min taqwa alquluub waay allah subxana wa taala saasa leey shacaa'irta ilaahi subxana wa tacaala hobba la noolay mid ba ka mid tahay ilaahi subxana wa tacaala in la kaobsado quluubta ilaahi subxana wa tacaala kaobsato arrintaasay tawwiineeyosha shaciiradaasay tawwiinay iyo marka min taqwa alquluub ka mid ah marka ikhwa insha allahu tacaala sigaar marka may baa ilaahi subxana wa taala aan weydiiyaane dadka masjidkaasayto marka kaalanta ka qaadaday min guddiga laka bilaaw jazaahum allahu khayran sida hore ban sheegnay gaar ahaan dadka marka hantidiiyo galladay yaraato badnaato dadka marka murugsho geliyey dadka maskaxadiiyo geliy ina ilaahi subxana wa tacaala walaal walaagi meeluunka gale adduunyada marka walka socdee yowmun laa yanfacu maalun walaa banuun in ilaahi subxana wa taala miisaanshi hasanaadkan weel lan kastoo yaraada ama badanaada walku galay masjidku hanta ama mayla raa'isu murug ama maskaxadaba ku gali macnaha ila lianna langa hoola banghayna maylkaaba murug shay geliy marka oo kadhidido marka insha allahu tacaala hanii'an lakum yasin lana dadka deegaanka roog iyo dadka meelo ka baxsan roogo oo hantidii marka masjidka galada runtii marka hella oo marka waddanka cadow ilaahay subxana wa taala haka duulay culays badan la hasaaray dadka dhaqaalaan haysan lan boqol kun hanti yar mee oo dadka marka araalmil iyo eytaamtiyo marka maylo raay sulini walbaba unkole isla hadaadsanta khaasatan marka zamanka zamanal jihaad ii leeyaa wakti oo tallixiya socoto afar iyo labaatan saac marka jarxada iyo shuhadada la sheega waay marka helle intaas hoole e marka la geliya marka mwalyar mee marka marka jazaakum allahu khayran taasayto marka markeen meelanku guduba dadka ganacsatada saas oo kale yoon hoolasho galada jazaakum allahu khayr ilahay siin barakahay marka sadaqada marka mamunuq saamiyaas sida nabiga calayhi salaatu salaam usu sheegay geega marka wallahuba lanka inta walaaja galadayaa meellahuba haysada marka kaasaa wallahuba haysada hoolaada marka kiin hormareen iyo hoolagaa ah walaag iyo yaalan adag ka tabta marka milkiga ka beena dad warati la raalle walay ka suubi doonaan malog marka hoolaada xaqiiqada aada lata oo marka adag ka badbaada sahle nabiga calayhi salaatu wasalaam sheegi ama allah subxaana wa tacaala buuse sheegi aayatay yoomka alfi sanati mima tacuduun la raa jirta marka kun sano lamid ah waayaabahana tariyaan oo bilinfiiri maalin oo kun sano lamid ah ayaa jirta marka maalintaas marka wani adka ka badbaado lahaytay mayo wali ad hadda horumarsiisatay oo xalaalaah marka taasna insha allahu tacaala ilaahi subxana wa taala siin baraka aywalana oo xoolagii marka hadhow siin kor jiro ka faa'iidaysa doonta hanagde markii lahanagda marka intaasaytow ka bacda masjidka lahanagda weliysada hadda walaalo sheegeen jazaakum allahu khayran ilaalin iyaan baahanya guddigani weli masjidka gacanta ka sii haay guddi dhisme haddii haayay guddi kale hoose liinsuubiyan waa sidii la fadaay maadaama hadda dhismay ama dhismadii walaayar dhimanta kabacda hob la dhammaystira ini guddi hoose liinsuubiyo gacanta la kahayo masjidka ambaahanya marka marka arrintaasi downi insha allahu tacaala linyaraysana la sii wado qodobka kale marka dadka culammada ee deegaanka rooga marka meel waasaca ahoo qaboobo munaasab ah ilaahi subxana wa tacaala diintiisa in laka baradoo la helay waajiba marka iyo siinsaara marka culimmadu may balleenaa insha allahu tacaala waa jaamacaddii islaamku ini marka waajibkii marka lama jibaaramin marka marka dadka ardadeena oo dhallinyarta ee khaasatan baniin iyo banaadba le inay masjidka marka ka faa'iidaysadaan culimmada la ka faa'iidaysado duruusta marka mayu ahaa duruus musalsal ee masjidka haddii liinsuubi insha allahu tacaala ka faa'iidaysadaa jahli marka lankii deegaanku degan marka mayu cudurdaar usan halaw marka male haddii culimmadii roogdo makaankii la helay ini qofkii walbarad lahay besa dhiman marka ini marka arrintaasayto insha allahu tacaala ayaana la ka faa'iidaysado dhalimada dhalinyarta iyo culimadana kolley saasayto aan dhin insha allahu tacaala dhinaga kale dadka marka oo guud deegaanka degan marka haddii markii hore un kolley masaajid yar yar aayeen oo ciriiri haayeen masjid waasa aan la helay haddii marka la xaadir waay dunuubta naftiya maylkayaabe marka ini lama laabanto marka dabalkalig nagt iyo suurtagala sii lama laabanto marka marka arrintaasi townani lakamudaantoogo masjidka marka la camiro iyo liimbaahan insha allahu tacaala oo la camiriya kolley liimbaahan meel marka walgaalada neebto islaamkana ka farxiya meel haka baxaw ninagata marka iyo jeelina masjidka insha allahu tacaala jazaakum allahu khayran iyo lana dhinaga kale marka may ahaa masaajid zaman aakhira la ka jira kolley masaajid badana kolley la dhiso ay bulshada oo bilin firid masaajid yariin macnaha masaajid oo waltarka laho muuqdaan oo jaamacga aho oo bilin fiiri yariin marka bulshada dirogto oo bilin fiiri marka masaajid jaamacga aho noocun ah in marka la ka dadaalo bedelka oo toban habba oo labaatan habba nas lahayn intii lamba meelo shan shan mitir ee toban toban mitir ee laga dhisi lahayn ini masaajida u wiino jumcadii jamaacadkana niska kooya tawjiihaadka ka bahayano culimmada fadheedaso dadka muslimiinta saasahaya marka ummadda muslimiinta ayna marka mayu ahaa mar walba dadka marke iniskooya oo aboodiyo aragaano tawjiihaadshoo meelo nagada ayaa marka mayu ahaa qiimin layn ini marka insha allahu tacaala laka faa'iidaysadana dadka muslimiintana dhegeysadow ee guud ahaan gaar ahaanba iyalan dardaarman lahayno jazaakum allahu khayran calaa husni istimaacikum
شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي
gunta iyo gabagabada barnaamijka dhow waxaa waraysyadayaan caawa kusii siqaynaa markan waxaad ku soo dhowaataan faa'iidada caafimaadda ay leeyihiin midhaha xabad sawdada waxaa ka waramaya maxamed cali aadan xabad sawdada waxay ugu horaysaa midhaha laga hela caafimaadka waxaana lagu daaweeyaa cudurro badan oo aan halkan ku xusi doonno oo badankood tijaabo iyo cilmi baaris lagu arkay rasuulka salaallahu calayhi wasallam ayaa inoo sheegay in xabad sawdada ay dawo u tahay wax weliba marka laga yimaado geerida xabad sawdada waxay ka mid tahay geedaha aad loo diraaseeyey oo dad badan ay wax ka qoreen waxaana la qiyaasaa in ku dhowaad saddex boqol oo diraasado oo kala duwan ah laga sameeyey qaabka ay cudurrada ula dagaasho la dagaalanka efekshanka gaar ahaan cudurrada bakteriyada ay keento xoojinta difaaca jidhka iyo ka sifaynta jidhka sunta iyo waxyaabaha khatarta ah xanuunnada la arkay inay daawo u tahay oo si dhaqsi ah looga bogsado waxaa ka mid ah madax xanuunka ilka xanuunka hergabka iyo durayga xanuunnada dheefshiidka ku dhaca xanuunnada lafaha neefta iyo samboorka xajiinta iyo alerjiga sokorowga saliidda qaababka loo isticmaalo waa in la marsado ama la cabo iyadoona lagu qasan karo cabitaan kulul sida shaaha iyo caanaha waxaa kaloo lagu dari karaa biyo kulul kadibna uumiga ka soo baxa ayaa la isku huurin karaa markii lagu daaweynayo caburka xiiqda iyo samboorka xanuunnadan aan kor ku soo xusnay sidee loogu daaweeyaa xabad sawdada neefta qaadda buuxda oo saliid xabad sawdo saafi ah ku qaso koob kafee ah laba jeer maalintii korkana marse habeen kasta muddo isbuuc ah sokorowga dhakhaatiir u dhalatay dalka hindiya waxay sheegeen haddii koob buuxo oo midhaha xabad sawdada ah koob haafkiis midhaha geedka begelka iyo koob haafkiis qolofta rumaanka kadibna la isku shiido kadibna qaadda haafkeeda oo wax shiidan ah lagu qasto qaadda saliid xabad sawdo ah subax kastana quraacda ka hor la isticmaalo muddo bil ah waxay sheegeen inay sokorta ay dejinayso oo qofka daawo kaga maarmi karo murqa xanuunka sidoo kale ku daliig meesha lagaa hayo muddo shan daqiiqo ah xanuunnada lafaha iyo romatiisamka sidoo kale takhaatiir shiinees ah waxay sheegeen haddii saliid xabad sawdada la qandiciyo kadibna lagu daliigo halka ku xanuunaysa ilaa jidhka si fiican u gasho kadibna hal qaado oo saliid xabad sawdo ah la cabo saddex jeer maalintii inay daawo u tahay xanuunka romatiisamka ilkaha iyo cirid xanuunka midhaha xabad sawdada oo lagu kariyo khalka kadibna ku dar saliid xabad sawdo subax kastana ku cadayso quumanka carruurta quumanka ku soo noqnoqdo waxaa dhuunta loo mariyaa saliid xabad sawdo habeen kasta markii ay jiifanayaan subaxdiina iyadoo shiidan ayaa afka laba farqaadkeed loogu shubaa tanina waxay ka hortegaysaa bararka iyo infekshanka quunka waxaa jira xanuuno kale oo dhowr ah oo xabasoodada lagu daweeyo dad badan oo tijaabiyeyna waxay ku sheegeen in xanuunahayay ay kaga dawoobeen taasina micnaheeda ma ahan in xabadsoodada cudurkii baaris lagu ogaaday keliya inay waxtar u leedahay intaas ayaan caawo dhegaystayaal ku soo afmeerinaa barnaamijka dhow waxaa wareysyada waad ku dhagaysateen qodobo kala duwan maxamed daahir cali sow iyo maxamed cali aadan ayaa igala qayb galay kan mid la mid ah intaan dib ugu kulmayna waxaan idinkaga tegaynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu